halkaad warkaasi kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad warkaba ku maqlayseen dhegaystayaal shirkii wadamada urur goboleedka igaad ayaa maanta lagu qabtay magaalada muqdisho waxaana diiradda lagu saaray soomaaliya gaar ahaan arrimaha nabadgelyada siyaasadda iyo higsiga labada kun lix iyo tobanka madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa saaka furay shirka waxaana uu ku ammaanay uu ammaanay horumarka ay soomaaliya samaysay ee suurtageliyey in shirkaasi lagu qabto muqdisho shirka ayaa galabta lasoo gabagabeeyey waxaana ka soo baxay warmurtiyeed faahfaahinta waxaa inoo hayay waryahayaga axmed xasan colaad shirkii wasiirada arrimaha dibadda ee igaata ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada muqdisho iyadoo diiraddana lagu saaray arrimo badan oo ay ka mid ahaayeen siyaasadda iyo ammaanka soomaaliya in la hormariyo shirkani oo lagu talagalay in uu socdo muddo hal maalin ah ayaa waxaa ka soo qayb galay dhammaan wasiirada arrimaha dibadda ee urur goboleedka igad ugu horreynna furitaankii shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxaana uu sheegay madaxweynuhu inuu aad ugu faraxsan yahay in muqdisho lagu qabto shirka wasiirada arrimaha dibadda sharaf weyne ay u tahay dadka soomaaliyeed excellences ladies and gentlemen today the somali people are proud to welcome you here and wish you all the success for this great meeting i would like to thank you on behalf of the somali people for your support and for the great sacrifices made in bringing wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya doctor tokros oo isna hadlay ayaa sheegay in muqdisho siddeed iyo labaatan sano kadib uu ka dhacayo kulan caalami ah oo ay yeelanayaan igad soomaaliyana ay hadda cagta saartay waddadii horumarka iyo nabadgelyada is historic because it's the first high profile igad meeting taking place in mogadisho in twenty eight years wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle oo la hadlay v o e-da shirka kadib ayaa faahfaahin ka bixiyey waxyaabihii shirka looga wada hadlay waxaa laga wada hadlayay waxa weeyaan in in laga wada sheekaysto halkaan marayno waxaa noo dhiman dariiqa loo mari lahaa si loo gaadho shan iyo tobankii baan ku jirnaa already marka lix iyo tobankii waa around kona waa dhow yahay sidaan ku gaari lahayn marka waxaa ka soo baxay waxa weeye in la diray in waxyaalo waaweyn la qabtay ayaa la diray waddadu weli inay waddo adag tahay baa la diray waxyaalo badan inay dhiman yihiin baa la diray waxaa kaloo la diray in haddii sidaa maanta aanu soconno aanu soconno aan gaari karayno hiigsigaasi laba kun iyo iyo lixiyo tobanka marka waxyaalo fara badan baa la yidhi xoogga ha la saaro marka iminka dawladda la dhiso aad iyo aad waxaan ugu faraxsanay wixii ka soo baxay sidii loo qaabilay ee loo ogaaday wixii wixii aan qabannay iyo siday igaad qodobbaa hordhigteen maa jiray oo ama qodobo ka soo baxa shirka oo muhiim ah qodobbada ka soo baxay waa badan yihiin waxaa ku jira waxay ku kooban yihiin communikega ka soo baxay shirka waad arki doontaa dee idinkaa idinka aqsan doona laakiin waxa weeye awalan in laysku waafaqsan yahay sida loo socdaa inay si fiican tahay geedi socodka lagu socdo ee la gaadhayo higsigaasi laba kun iyo lixiyo tobanku inuu wanaagsan yahay dawladaha igaad ku midoobayna inay socodkaa aanay ka gaabin ay sidaa u wadaan meelo quwadda la saaray baa jira amnigaa ka mida meelaha quwadda la saaray meelihii la xoreeyey sidii loo xoojin lahaa ayaa ka mida sidii loo xoojin laha wax looga qaban lahaa isku tagga meelaha la xoreeyey baa ka mida sidii nolol loogu samayn lahaa meelaha la xoreeyey baa ka mida sidii sidii ma garanaysaa inaan loo abuuri lahaa capacity waxaa la yidhaha dawladda loogu samayn lahaa baa ka mid ah waxyaalo fara badan baa la isla gartay laakiin waxaa very important anugu hoosta ka xariiqaya waxaa weeye in laysku raacay in si fiican loo socdo si fiican loo socdo ayaa laysku raacay ay isku raaceen igaad waddanada ku gahoobay iyo international community-guba labada taasay isku raaceen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay inaan qaban karno shir noocaas oo kale ahayn intaasi kadib waxa aan la hadlay qaar ka mid ah wasiirada shirka ka qayb galay gaar ahaan wasiirada arrimaha dibadda kenya iyo jabuuti aamine maxamed jibriil iyo maxamuud cali yuusuf
wala aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta muqdisho joogo aan shirkan ka qayb galo waxaan raba inaan mahad idinka ini celiyo shaqo fiican baad qabateen waad isu timaadeen marka rajadeena waxa weeyaan inaad continue along the same the same way inaan soo noqono aan aragno idinkoodii shaqo fiican qabtay oo intaan maanta meeshaan joogno aan kasii fiicnaano
muqdisho markii kugu horreysay miyaa saacadda wasiiro aad timaado maanta igu horeysa marka maxaa kaaga baxay shalay iyo maantaad joogto
aad baan u jeclaaday aad iyo aad baan u jeclaaday aad baad umahadsanteen hay aada umahadsan sidoo kale waxaanoo suurtagashay inaan waraysi la yeelano wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jamhuuriyadda jabuuti mudane maxamuud cali yuusuf mudane muqdishoad timaadeen shirkii igadaa qabateen bal ka waran muqdisho iyo shirkii igaad inuu halkan aad ku qabataan bismillahi raxmaan raxiim waxaad ogaataa horta inuu shir taariikhi uu yahay marka shirkaasi wasiiradoo dhan baa u dhannaa wasiirada dabalka igaad madaxweynihii baa furitaankiisa ku dhawaaqay oo prime ministerka maaragtay gabagabadiisana joogay taasi waxay ku tusaysaa ina inuu shirkaasi uu yahay natiijo muxuu natiijo u yahay haddaad tidhaahdid dadaal intaasoo sannadood la soo waday dadaal siyaasadeed ka nabad sugin iyo ka dhaqaaleba maanta muqdisho qofka maaragtay muddo ka maqnaa kolkuu ku soo noqda uu arko dhismaha ka socda waddooyinka la dhisayo dadka maaragtay moraalkooga iyo macnawiyaadkoogii xalkay gaadhsan tahay iyo xalkay gaadhsiisan tahay waxaad arkaysaa inay wax iska bedileen wax weyn baa iska bedelay kolkaa maanta muqdisho iyo soomaaliya waddadii doosaneede ee deganaashada ayay si fiican ugu dhacdo muddo laba sano kadibna wixii midhihii kale la sugayee dastuurka iyo doorashada iyo tirakoobka waxaasoo dhan waxaan u malaynaya habkii habboonaa ayaa loo dhigo igaadna waxay u joogtaa meesha maanta waa isgarabtaag waa solidarity taasna waan muujinnay waana dadaalkiina waan sii wadaynaa maanta farxad weyn farxad weyn ayaa maaragtay muujinaynaa haddii aan annagu jabuuti nahayna aad iyo aad ayaan u faraxsannahay lino midhaha iyo natiijooyinkaas ayaan qayb qayb iyo iyo iyo dee ayaan ku leenahay kaalin weyn baan ka qaadanay waan dareemi karnaa oo shirkii ka soo bilow carto oo nabadeynta oo muddadaas midhahan hadda maanta in lagu qabto halkan igad shirki waan dareemi karnaa jabuuti marka igad maxaa ku xogay shirkan shir madaxeed baa la yidhi lagu qabanqaabiyo muqdisho taasina waa tallaabo kale oo horumara ta saddexaadna igaad u maahin adduweynaha ayaa ku soo jabi doona soomaaliya maanta furaska furmi doona adduunkao dhan baa arkaya khayraadka soomaaliya jirana adduunkao dhan ayaa maaragtee arkaya kolkaa waxaan ku dari lahaa taas mustaqbalka rajo weyn ayaan uga qabnaa soomaaliya dadweynaha soomaaliyeedna waxaan leenahay maanta dalkiinii meel fiican ayuu socdaay kalsoonidaa abuurmaysa ayaana la burburinin kalsoonidaa abuurmaysa waa in ninkaa gacanta ku haya kolka dhowr siyaasiyiino mukharibiin hadday meesha joogaan iska celiya dad argagaxisto maaragtay doona inay meesha wax dumiyaan iska celiya annaguna waani garab joogsanaynaa siduu horumarkaasi una u joogsaninba oo la gaadho natiijooyinkii laga rabay maanta shirarkan iyo dee dadaalkan ay xukuumadda federaalku ay waddo shirkani ayaa ugu dambayntii waxaa soo xiray ra-iisul wasaaraha dalka cumar cabdirashiid cali sharmaake iyadoo markii shirka uu soo dhammaaday kadib wasiirada arrimaha dibadda urur goboleedka igad ay dib ugu laabteen dalalkooda marka laga tago kan soomaaliya axmed xasan colaad v o a muqdisho